magaalada booramaah ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalajiminayeen arday dhammaysatay kutubta shareecada iyo luqadda carabiga islamarkaana ka aflahay maxadka alhuda munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka maxadka macalimiin bahda waxbarashada waalidiin iyo martisharaf kale cabdicasiis xasan daahir maamulaha maxadka alhuda ayaa ka warbixiyey maxadka iyo howlaha uu qabto walaalayaal macadka alhuda ee qaybtiisa boorama haddaan warbixin kooban ka bixiyo waxaa la aasaasay taariikhda islaamku markii ay ahayd kun afar boqol iyo toddobiyo soddonkii oo waafaqsanayd labada kun iyo lix iyo tobankii hadda macadku wuu sideed jirsaday waa sanadkii sideedaad dafcaddan aynu maanta joognaana waa dafcaddii afraad ee macanka ka qalin bedelata weeyaan ardayda sanadkan baxaysaayi waxay dhan tahay koob iyo konton arday weeyaan marka lagu daro dafacaadkii hore ee macadkuu soo saaray waa arday ka badan laba boqol oo arday weeye ayuu macadku soo saaray dad aflaxay oo faa'iidaystay oo ilaahay subxaanahu watacaala diintoodii baray ayaa ka soo baxay qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadin iyo habalyo u jeediyey ardayda qalajiminaysa
maamulka macadka macallimiinta iyo dhammaan bahweynta alhuda dadaalka ay muujiyeen maamuluhu sheegay ayaan iyagana ku baraarujinaynaa horta machadkan waxaa ka muuqda inuu yahay runtii yani tan iyo wakhtigia uu laga bilaabayba gobolkan khayr badan khayr badan ayaa laga ayaan ka aragnay lagana midhodhariyey aniga idin hortaaga waxaan ka mid ahaa ardaydii machadka huda dufcaddii koowaad hadda dufcaddii afraad baan maanta ku jirnaa dufcaddii koowaad baan ka mid ahaa dadkii lagu aasayna waan ka mid ahaa runtii waxaan ka dheefnay iyo waxaan ka helnay ma qiyaasi karo laba ereyna kuma soo koobi karo afartii sanena dhigani jirnay waxaan idhaahdaa yaa dib kuu celiyo mar labaad maxaan ku dhaha inaad awel uga soo bilaabo si aad mar labaad ula qalinjabiso runtii kutubta lagu dhigo manhajka lagu dhigo iyo macallimiinta la dhigta marna waa midaan ka xiisogoynayn marka waa magaaladaydii magaalo laygu soo dhoweeye maahee waa magaaladaydii guusha iyo waxay qabsadeenna awguuryaal leehay ilaahay subxaana wa tacaala ha idiin siyaadiyo kor inaad u socotaan maayeena hoos ha u soo noqonnina if iyo aakhirabana waxaa idin anfacayaa kuwa ku guulaysta ugu horreeya noqda
marka koowaad horta waxaan u mahadnaqaynaa macadka alhuda oo runtii kaalin weyn ka qaatay sidii uu diinta islaamka beriddeeda uga qayb qaadan lahaa runtii dowrkaasina waa dowrka ugu mudan ugu sharafta badan ugu qiimaha badan ee uu qof ama ay cidi ku kacdo macadkan alhuda ee aynu maanta u xifradaynaynaa wuu ka mid yahay juhuuddii sheekha mu'asasadda weyn ee alhuda oo aan odhanayo yacni macadkani wuxuu ka tirsan yahay siddeetan markas oo tacliimi ah macaahidda oo keliyaata intaan yacni waxa weeyaan hadda shaqaynaya waa sagaal macad oo gobollada dalka ka shaqaynaya si kastaba ha ahaatee ardayda dhammaysatay kutubta shareecada iyo luqadda carabiga ee maxadka alhuda ayaa ah dufcadii afraad ee ka qali jibisaa maxadka tan iyo markii la aasaasay